بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين درسينا ما أنت وحكب اللابنا آيادة بقول إيا سقاشا إيا أفرات إيا سورة البقرة إلى وحوليه الشهر الحرام بش حرمض له bishahri alxaraami ayay u dhigantaa walxurumaatu xurumaadkuna qisaasun way isku dhigmaano waa la isku gudaa faman ictadaa ciddii xadgudubta marka calaykum dushiinna factaduu ku xadgudba calayhi dushiisa bimithli maa kii wax lamida kula xadgudba ictadaa uu xadgudbay calaykum dushiina uu kula xadgudbay waataquu llaha allana ka cabsada waclamuu ogaadana ana allaha alla maca almuttaqiina muttaqiinta macooda inuu ahaaday waxaan kusoo guda jirnay suuraddii aheyd suuratulbaqara gaar ahaan qaybtii ilaahay subxaana wa tacaala uga hadlaayay la dagaalanka gaalada lala dagaalamo iyo jihaadka iyo axkaamtiisa wax ku saabsan meeshan ilahay wuxuu uga warramay subxaana wa tacaala bilaha xurmada leh dagaalanka la dagaalamo wax ku saabsan iyo marar ay bannaan tahay in la dagaalamo bilaha xurmada leh bilaha laba-iyo tobanka ah oo sanadu ay ka kooban tahay waxaa ku jira kuwa ashhurulxurum la yidhaahdo kuwaas ashhurulxurum la yidhaahdana waa afar bilood afartaas bilood waa dilqicda iyo dilxija iyo muxaram oo isxigta waxay soomaalidu u yaqaanaan sidataal iyo arafo iyo sako iyo rajab oo gaar ah afartaasaa waxay yihiin bilaha xurmada leh oo labaiyo tobanka bilood oo sanadu ay ka kooban tahay ka mid a bilahaas marka bil ka mid ah in dagaal lagu bilaabo gaalada waa la diiday laakiin ilahi wuxuu sheegay subxaana wa tacaala hadday iyagu bil bilahaas ka mid ah ay xurmadeeda jebiyaan adduunkuna bil bilaha ka mid a xurmadeeda jebiye maadaama iyagu ay idinkaga hormareen maadaama iyagu ay idinkaga hormareen markaasaa waxaa laga dhigay waxyaabihii xurmada lahaa qisaasaa laga dhigay haddii iyagu ay ku xadgudbaan mid ka mid a idinkuna mid kale ku xadgudba oo sida iyagu ay u xadgudbeen oo kale u xadgudba oo ula dagaalamaa laga wadaa ilahay marka wuxuu yidhi ashahru alxaraamu bisha xurmada leh bishahri alxaraami ayay u dhigantaa bil kaloo xurmo leh ayay u dhigantaa xadgudub laydinku xadgudbo bishaan waxaad ku bedeli kartiin bil kale inaad adinkuna aad dagaal ku qaadaan oo bilihii xurmada laha ka mid a walxurumaatu ya marka ilaah yidhi intii lasii adkeeyey xurumaadka iyo waxyaabaha la waajibiyey in la ixtiraamo qisaasun waa kuwa isku dhigma faman ictadaa qofkii marka xadgudba calaykum dushiinna oo gaalada ka mid a factaduu ku xadgudba calayhi asaga dushiisa bimithli maa kii oo kale ictidaa uu xadgudbay oo idinkula xadgudbay calaykum dushiinna oo haddii gaaladu bil xurmale ay idinsoo weeraraan oo bilahaas ka mid a idinkuna bil kaloo xurmale weerar waa ku qaadi kartiin oo duulaan iyo dagaal waa ku qaadi kartiin bil xurmalo kugu soo weerar adna bil xurmala weerar waad yeeli karta se isagaa bilaabee laakiin adu ku bilawdaan lama ogola wixii ficilkii guracnaa oo gaaladu ay sameeyeen oo daandaansiga muslimiinta la daandaansado iyo weerarka muslimiinta la weeraro ah ictidaa waa lagu magacaabay xaqiiqatanna waa yahay xadgudub laakiin aarsigii muslimiintu ay ka aarsanayeen iyo weerar celintii ay weerar celinayeen muslimiintuna ayadana waxaa lagu magacaabay ictidaa iyo xadgudub ictidaa iyo xadgudubna maaha xaqiiqatan ee waa aarsasho waa aarsasho maxaa marka laakiin loogu magacaabay ictidaa waxaa ictidaa loogu magacaabay min baab ilmushaakala waa ay dhaheen culimmadu labadooda yaa la isku ekaysayaa darisnimada maadaama isku meel lagu sheegay labada shay waxaa hadda qoladaas hore ay sameeyeenna lafdiga ictidaa uu yahay ayaa qaybta dambana ictidaa lagu magacaaba iyadana iyadoon xaqiiqatan xadgudub ahayn waxaa la mid a wajazaau sayiatin sayi'atun miluhaa qof hadday wax kuu geysato y ku dulmido oo wax ku gaarsiido amaalmarkeedu waxa waaye inaad intiio kala gaarsiido qofkii gardaradii ay ku gardaraysatay sayi'a waa ahayd laakiin ka aarsigii laga aarsanaya sayi'a ma ilahay lakin wuxuu leeya wajazaau sayiatin sayiatu miluhaa ilahi le subxaana wa tacaala faman ictadaa ciddii xadgudubta calaykum dushiina factaduu ku xadgudba calayhi dushiisa bimili maa kii oo kale kula xadgudba ictidaa calaykum oo idinka idinkula xadgudbay waataqu llaha allana ka cabsada waclamuu ogaadana ana allaha alla maca almuttaqiina inuu yahay oo yaan la xadgudbin oo dhibaato intii ka badan yaan la gaarsiinin dadkii oo hal bil oo xurmale hadday jabiyaan adinku laba bilood ha ka dhiginina wa anfiquu bixiya fii sabiili illaahi waddada alleh wax ku bixiya walaa tulquu hana tuurinina biaydiikum ay aydiyakum iyo anfusakum nafafihiina ha ku tuurinina ha ku ridinina ila tahlukati halaaga xaggiisa ha u tuurinina wa axsinuu hagaajiya wax ina allaha maxaa yeelay alle yuxibu waa jecelyaha almuxsiniina kuwa wax hagaajiyo muxsiniinta ah ilahay waa jecelyaha aayaddan waxaa lagu sheegaa sabab nuzuul bal laba sabab nuzuul ay leedahay mid ka mid ah xudayfaa soo wariyey oo saxaabadii nabiga ka mid ah oo wuxuu kusoo degto uu yihi nafaqada dadkii qaar ka mid ah ayaa waxay ka joogsadeen nafaqadii iyo hantidii ay ku bixinayeen jihaadka fii sabiilillaah ah ilahay marka wuxuu leeya waanfiquu fii sabiili illah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka tahlukahaas ku tuurininayo halaag naftiina ha haliginina oo nafti haligayaal ha noqonine iska bixiya nafaqada iyo waxyaabaha jihaadka uu ku soco lahayo hantida bixiya maxaa yeelay haddii jihaadka hanti lagu kabi waayo jihaadkaa daciifaya haddii jihaadku daciifana dadku adduunyadan waa ku daciifayaan aakhirana hadday arrintaas sabab u ahaayeen iyo wixii sabab arrintaas u ahayo ka shaqeeyey ciqaabay mudanayaan iyaguna iyo halaagay mudanayaan waxaa kaloo la yidhi waa sabab nusuulay u tahay abu ayuub al ansaari radi allahu tacala canhu saxaabiga la yidhahna uu sheegay wuxuu yihi waxay kusoo degtay ansaaray kusoo degtay aayaddu oo nimankii reer ansaareed ayaa markii ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa uu ciseeyey meelo badanna la furtay dhulkii muslimiintuna uu baahay ou ballaartay ayay waxay dheheen intay iswarsadeen ay waxay dhaheen ilaahay subxaana wa tacaala nabigiisa waa soo dhaweyden waa soo dhoweynay waana u gargaarnay waa u hiilinay ilahay subxaana ilaa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa uu gargaaray oo islaamnimadu iyo islaamku meeshaad arkaydaan uu gaaray hadda kadib marka haddii aan u jeysano xoolaheenna iyo wixii la mid ah iyo caruurteenna iyo ilmaheenna iyo ehelkeenna dhexjoogooda maxaa nagaba ahay dheh markaasaa ilahay aayaddan soo dejiyo subxaana wa tacaala iyadoo iyadoo looga digayo nimankaas muslimiinta oo saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ka joogsadaan oo ay ka fadhiistaan jihaadkii iyo dagaalkii guryaha iyo reerahana ay fadhiistaan iyo xoolaha dhexdooda ilahay marka wuxuu yidhi wa anfiquu bixiya fii sabiiliillah waddada allah wax ku bixiya walaa tulquu hana tuurinina biaydiikum ba'du waa silatun wa tawkiid ay aydiyakum aydiyada waa jamcu yadin waa gacmaha waxaana laga wadaa nafta qofkao dhamaa laga wadaa walaa tulquu ha tuurinina oo ha ku ridinina biaydiikum ay aydiyakum gacmihiinna iyo naftiinna ila tahlukati ay ila halaagi halaagii ha ku ridinina oo halaag ha horseedinina labada arrimood mid kastoo qofka uu sameeyana naftiisa halaagu u horseeda haddii nafaqadii iyo xoolihii jihaadka uu ku soco lahaa qofka uu diido naftiisa halaag aakhiro u horseeda iyo dulli adduunyo haddii qofka uu jihaadkii naf ahaan u aadi waayo oo guryaha iyo ilmaha dhex fadhiistana isna wuxuu naftiisa u horseeday qofkaasu halaagu u horseeday halaag adduunyo iyo mid aakhiro aayadda marka waxaa soo gudagelaa saas saba nusuulkuba ha ahaado lakin waxaa soo gudagelaa wax walba oo nafta lagu halligaayo oo nafta aan loogu turayni oo sharciga khilaafsan oo soo gudagelaya nafta qofku inay haligto lama rabo walaa taqtuluu anfusakum ilah ilahi subxaana wa tacala naftiina ha dilinina oo naftiina hahalliginina oo nafti halligiyaal ha noqonina wa axsinuu hagaajiya acmaashiina maxaa yeeley in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahy almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah wa atimuu dhammaystira alxaja waalcumrata lilah fa in uxsirtum meeshaana waxaa loo gudagelaa wax ku saabsan xajkii iyo cumradii iyo axkaamtoodii ilahay marka wuxuu yidhi wa atimuu dhammaystira muslimiiney alxaja xajka dhammaystira iyo walcumrata cumrada lilaahi ilaahay dartii u dhammaystira fa in uxsirtum haddii laydin xasriyo oo laydin joojiyo laydin manciyo oo laydinka manciyo dhammaystirka xajka fama staysara ay fa calaykum dushiina waxaa ahaaday maa ayaa ahaaday istaysara fududaaday oo min alhadyi ah walaa taxliquu hana xiirinina ru'uusakum madaxyadiinna xataa yabluqa alhadyu ilaa hadyu uu ka gaaro maxilahu meeshii in la bireeyo ay ku xalaal noqo laheyd faman kaana ciddii ahaatay oo minkum adinka idinka mida mariidan mid buka ow bihi ama uu ku sugan yahay asaga adan dhib uu ku sugan yahay oo min ra'sihi ka ahaaday fa xalaqa xiira fa calayhi dushiisa waxaa ahaaday fidyatun isfurasho oo min siyaamin soon ka ahaatay ow sadaqatin ama sadaqa ka ahaatay ow nusukin ama gowrac ka ahaatay fa idaa aamintum haddaad aamin noqotaan marka faman tamataca qofkii raaxaysta bilcumrati cumro ku raaxaysta ila alxaji ilaa xaj laga gaaraayo fama staysara ay fi caleyhi dushiisa waxaa ahaaday mastaysara wixii fududaaday oo min alhadyi hadyiga ka mid a faman lam yejid qofkaan helin hadyigana fa siyaamu alaaati ayaamin ay fa caleyhi dushiisa waxaa ahaaday siyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood soonkood oo filxaji uu ku soomo inta xajka la gudanayo iyo wa sabcatin toddoba ayaa dushiisa ahaatay oo uu soomo idaa rajactum markaad laabataan aad soontaan tilka taas casharatun waa toban oo kaamilatun dhammaystiran toddoba iyo saddex markii laysku daro daalika kaasi wuxuu u sugnaaday liman ayuu u sugnaaday lam yakun uusa ahaanin ahluhu ahelkiisu iyo reerkiisu xaadiri lmasjid alxaraam masjid ilxaraamka kuwa ku furan oo degan wattaqu llaha allana ka cabsada waclamuu ogaadana ana allaha alla shadiid lciqaabi inuu ahaado meeshan waxaan ka guda gelaynaa wax ku saabsan axkaamta xajka xajka axkaamtiisuna waxaa laga yaabaa dadka in badan oo ka mid ah si daqiiqa u fahmaan ay ku cuslaato dadkaas soo ah dadka aan xajka tegin laakiin ciddii xajka tagtay waa u fududahay axkaamta xajka fahamkeedu ilaahay marka wuxuu yidhi wa atimuu dhammaystira alxaja iyo walcumrata xajka iyo cumrada xajku qofka waa ku waajib cimrigiisa mar bilijmaac waana rugnun oo min arkaan islaami ka mid ah xajku haddii qofku uu awoodo inuu xajiyo oo xoolihii uu ku xaji lahaa uu haysto oo ilaahay awood u siiyo subxaanahu wa tacaala xajku qofku waa ku waajib walilaahi cala annaasi xiju lbeyti ya ilah leh subxaanahu wa tacala man istataaca ilayhi sabiila cumradu laakiin waa la isku khilaafsan yahay ma waajiba mase waa sunna waa la isku khilaafsan yahay say rabtaba ha ahaatee xaj iyo cumro haddaad gudagasha laakiin inaad dhammaystirtaa waa kugu waajib inaad burido lama ogola ilaahay marka wuxuu yidhi wa atimuu dhammaystira alxaja xajka iyo walcumrata cumrada haddaad gudagashaan dhammaystira ood xirataan labadaba lilaahi ilaahay dartii u dhammaystira fa in uxsirtum haddii marka laydin xasriyo oo ixsaar laydinku sameeyo iyo is-hortaag haddii layska kiin hortaago cumradii inaad dhammaystirataan ama xajkii aad dhammaystirataan oo col iska kiin hortaago maalan iyo cadow dhex idiin galay sida nabiga calayhi salaatu wasalaamba looga manciyey inuu kacbada dawaafo cumratulxudaybiya cumradii ahayd ama col idin idinma hor istaagin laakiin duruuf kale idin hor istaagtay oo qofki maalan waa xanuunsaday markaasaa dhex laga soo celishay oo dhex ka soo laabtay ama dhexow iskaga bukaday ama waa jabay qofkii oo xibin uusa xajka kasii guda karin oo acmaasha xajka uusa kasii wada karin iyo acmaasha cumrada ayuu ninkii ka jaba ama qofki ka jaba ixsaaraa ku dhaca qofkaas maxaa laga rabaa fa in uxsirtum haddii laydin xasriyo oo laydin manciyo oo laydin hor istaago is-hortaag laydinku sameeyo inaad acmaashii cumrada iyo acmaashii xajka aad dhammaystirataan famastaysara ay fa calaykum dushiina waxaa ahaaday maa ayaa ahaaday istaysara fududaaday oo min alhadyi hadyiga ka mid ah haddii saasu kugu dhacdo meesha aad joogtaad hadyigaad wadda ku gowrace kadibna waa iska soo laabane madaxana waa iska xiiray sida nabiguba uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam xudaybiye uu ku sameeyey iyadoon xaramka aan ahayn anke ixsaarkaas waxaa kaloo soo gudagelaa waxyaabaha dadka qaar ku dhaca mararka qaar oo eeraboorka markuu tago kale asagoo xarman eeraboorka laga soo celiyo maalan eeraboorka jiddo oo kale ama magaalada maka laga dhex qabto oo lagu khaldamo ee la soo celiyo qofkii oo la diido acmaashii xajka inu dhamaystirto ixsaarkay ka midta marka fa in xusirtum haddii laydin manciyo famastaysara ay fa calaykum dushiina waxaa ahaaday mastaysara wixii fududaaday oo min alhadyi hadyi ah walaa taxliquu hana xiirinina ru'uusakum madaxyadiinna xataa yabluqa alhadyu maxillahu sida saxiixa waxay ku cadfan tahay walaa taxliquudaani wa atimu lxaja oo waxaa leeyahay xujaayey iyo muctamiriiney walaa taxliquu ha xiirinina ru'uusakum madaxyadiinna xataa yabluqa alhadyu ilaa hadyiga uu ka gaaro maxillahu booskii gowriciisa uu ku xalaal noqo lahaa oo markaad xajinayso hadyigu waxaa jira xilli in la qala ay bannaan tahay oon ka hor aan la qalaynin waa maalinta ciidda ah iyo saddex maalmood oo ka dambeyda ka hor lama qali karo ilaa marka xilligaas laga gaaro madax ayaan la xiirin waay xiirmada madaxa waxa u horeyda maalinta tobanaad xajka qofka gudana maalinta tobanaad ayuu xiiro karaa madax ka hor ma xiiri karo meesha hadiga lagu gowracaana oo in lagu gowraco ay xalaasha tahana waqti ahaan waa sheegnee makaan ahaanna waa xaramka lagama dhex saari karo marka ilahi wuxuu le walaa taxliquu ha xiirinina ru'uusakum madaxyadiinna xataa yabluqa alhadyu ilaa hadyigu uu ka gaaraayo maxillahu meeshii in lagu gowriciisu uu xalaasha ku noqo lahaa oo waqti ahaan maalinta tobanaad iyo saddexda maalmood oo ka dambeydo ayaamu tashriiqa ah makaan ahaanna waa xaramka faman kaana marka qofkii ahaado minkum adinka idinka mid a mariidan ow bihi adan ama uu isaga ku sugan yahay adan dhib o min ra'sihi madaxiisa ka ahaaday ee fa xalaqa xiira fa fidyatun ay fa caleyhi dushiisa waxaa ahaaday fidyatun isfurasho oo min siyaamin ow sadaqatin ow nusukin waxaa meeshan looga warramay haddii qof dadka ka miduhu uu gaarsii waayo madaxii xiirmadiisii waqtigii loogu talagalay madaxa in la xiiro oo maalinta tobanaad ay u horreyda oo bisha dilxija ah oo maalinta ciidda ah ciidweynta haddii qof gaarsii waayo xiirmada madaxa xilligaas sababo jira iyo duruufo jira aawgood oo madaxa ka jira ama madaxiiyaa injir badan oo ka cuntay sida saxaabada qaarba ku dhacday oo injirtii a ka badatay ama madax xanuun iyo wax lamid ah oo aan suuleynin ilaa madaxa laga xiira qof ku dhacay ama madaxiya un cillad uga timid waxaa u bannaan qofkaas inuu madaxa iska xiiro waa bannaanta laakiin maxaa lagu leeyahay fidyaa lagu leeyahay iyo furasho isfurasho waxyaabaha laga rabaa meeshaan soo socda waxyaabaha soo socda wax kamid a ayaa qofkii laga rabaa ilahi marka wuxuu yihi faman kaana qofkii ahaada oo minkum idinka kamida mariidan mid buka xanuun uu xanuunsan yahay darteed malaria iyo wax lamida duumaa ku dhacday asaa waxaa la yidhi madaxa laga xidho aw bihi ama uu ku sugan yahay isaga adan dhib uu ku sugan yahay oo min ra'sihi madaxiisa xaggiisa ka ahaaday madaxuu ka dhibaataysan yahay oo fa xalaqa xiira ee loo soo qadara madaxii iska xiira fa calayhi dushiisa waxaa ahaaday fidyatun isfurasho oo min siyaamin ka ahaata siyaam iyo soon ow sadaqatin ama sadaqa ka ahaatay ow nusukin ama ka ahaatay saddexdan midkuu doorato ayuu qofku uu sameynaas arrimahaas wax kamida ku dhaca yacni madaxii xiiray duruufo jira awgood xanuun iyo wax madaxa ka galay iyo wax lamida hadduu madaxii u xiiray qofkii waa u banaanta inuu xiiro laakiin waxaa laga rabaa ashyaadan mid kamid a siyaam saddex maalmood oo sooma maalan aw sadaqatin ama sadaqa uu la baxo culamada qaar waxay dhahan toban miskiin uu quudina qaarna waxay dhahan lix miskiin uu quudina miskiin walbana nisu saaca uu siina aw nusukin ama gowrac ayuu sameynaaho riyow u biraynaa neef arya ayuu gowraca saddexdaas mid kamid a ayuu bedelkii wixii ka dhacay oo ahaa waxyaabihii la rabay in la ilaaliyo oo ilaali waayey isagoo cudurdaar leh bedel sheegaas bedelkiisi intaanula imaana mid ka mid a fa idaa aamintum marka haddaad aamin noqotaana ilahay yidhi faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi fa idaa aamintum laba arrimoodba ama laba shayba waa soo gudagalayaan ciddii colka hor istaagay ama marka hore ixsaarka lagu sameeyey oo dhammaystirka cimrada iyo xajka laga hor istaagay ayaa ciddii ka hor istaagtay ka wareegta ciddii fiisaha kuu diidaneed iyo dalkugalka ama kuu diiday inaad gelidda magaalada ayaa ka ogolaatay inaad magaalada gasho ama markii horeba laguma hor istaagin labada qolob waa soo gudagalayaan ilahi marka wuxuu yidhi fa idaa aamintum haddaad aamin noqotaan oo ixsaarkii aamin aad ka noqotaan iyo is-hor istaaggii ama markii horeba ama laydinka hor istaaginba faman tamataca qofkii marka tamatuca oo raaxaysta bilcumrati cumrada ku raaxaysta ila alxaji ilaa xajka laga gaaraayo famastaysara fa caleyhi dushiisa waxaa ahada mastaysara wixii fududaaday oo min alhadyi ah meeshan waxaa looga warramay nuucyada xajka nuuc ka mid a iyo qeybaha xajka qeyb ka mid a saddex siyaa loo xaji karaa saddexdaasi mid waa ifraad oo xaj keliyaha qofku xidhana xaj keliyuuna xajina mid ka midana waxaa la yidhahdaa qiraano cumradiiuu cumraysana cumradaas oo cumraysto ku jooga ilaa xajku uu ka dhasho oo waqtigii xajka laga gaaro kadibna waa uu xajina waa isku daraa tamatuc ma sameynaayo qeybta saddexaad waa tamatuca waa midka aayadda lagu sheegay oo ah qofku waa uu cumraysanaa ashhurulxaji bilka mar ka mid ah u cumraysana markuu cumraysto cumrou niyeysana marka hore curmuu xidhana kadib waa uu cumraysana acmaashii cumraduu dhammayna kacbaduu dawaafa markuu tago sacyiguu samayna kadibna madaxiiu iska xiira ama iska gaabina acmaashii cumrada marka markuu dhammaysto ayuu xalaal noqonaa xilligii rabta ha ahaatee bilihii xajka mar uun ka mid iyadoo lagu jiro xalaalowna ahaana qofkaasi oo waxyaabihii qofka xarman ka xaaraam tahay waa u xalaal noqonaya ilaa laga gaaro maalinta sideedaad maalinta sideedaad markii la gaaro yowmu tarwi ah ayuu xajka xidhanaa intii ka horreydana xaasaskiisa iyo reerihiisa waa iska isticmaalayay madaxu waa u daboolaa tinta waa iska xiro karay cidiyaha waa iska jarayay waxyaabaha qofka xarman ka mamnuuca oo dhan isaga mamnuuc kama ahayn tamatuc waa marka raaxays saddexda qaybood oo loo xajiyaba bil ijmaac mid walboo ka mid waa bannaanta laakiin yaa fadli badan ayaa khilaaf ka taagan yahay ilahi marka wuxuu yidhi faman tamataca sida marka fadliga badan sida yacni raajix ah waxaa fadli badan tamatuca oo fadli badan maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa uu tamaniyey tamatuca saxaabadana waa amray faman tamataca marka ilahi wuxuu yihi qofkii tamatuca oo raaxaysta bilcumrati cumra ku raaxaysta ila alxaji ilaa xajka laga gaarayo raaxadu xagay ka timid waxay raaxadu ka timid qofkii waxyaabihii muxrimka iyo qofka xarman ka xaaraam tahay ayaa markuu cumraystay loo ogolaada oo qofkii xalaalow noqda halkaasaa raaxadu ka timid naftiga loo raaxeeyey faman tamataca qofkii marka raaxaysta bilcumrati cumra ku raaxaysta ila alxaji ilaa xajka laga gaarayo famastaysara ay facalihii dushiisa waxaa ahaaday mastaysara min alhadyi wixii fududaaday oo hadyi ah qofkan laakiin waxaa lagu leeyahay mutamatica oo nuucan u xajiyey waa nuuca ha dadku u badan in u xajiyaane oo tamatucaahe qofkii u xajiya oo inta cumraysta cumradii ka xalaal noqda kadibna suga isagoo xalaal ah ilaa xajka laga gaarayo calaladii wixii dhammaa cadcadda iska dhigay qofkaas waxaa ku waajibaya arrimaha meeshan lagu sheegay hadyi iyo neef inuu gowraco ri hadduu awoodi waayo neef inuu gowraco sida soo socota saddex maalmood ayuu soomaa xajka ku soomaa iyo acmaasha xajka intuu gudanaa toddoba maalmoodna markuu laabto ayuu soomaa ilahi marka wuxuu yidhi faman tamataca qofkii raaxaysta bilcumrati ila alxaji ku raaxaysta famastaysara ay facalihii dushiisa waxaa ahaada mastaysara wixii fududaaday oo min alhadyi hadyi ka ahaada oo hadyi ka mida oo hadyiga ka mida faman lam yajid qofkaan helin hadyi oo tamatucana fa siyaamu ay facalihii dushiisa waxaa ahaaday siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soonkood filxaji oo ku soomo inta acmaasha xajka la wado inta acmaasha xajka la wado culamada qaar waxay dhahaan tobanka maalmood oo dilxijo u horeyda intaan aan kala gaarin maalinta sideedaad waa uu samay karaa qaarna waxay dhahaan maalinta sideedaad uu ka bilaabaa ilaa gadaalo u wadaa haydha gadaalo u wadaa qaarna waxayba dhahaan ayaamu tashriiqa uu ka dhigi karaa laakiin sida fiican waa inuu ayaamu tashriiqa iyo- ka ilaaliyo ciiddana warkeed badaa inta uu acmaasha xaj ku jira laakiin ha sameeyo arrintan faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaamin fi lxaji iyo wa sabcatin toddoba ayaa lagu leeyahay idaa rajactum haddaad laabataan ood wadankiina u laabataan haddaad hartaan dhabaha kusii soome tilka ilahi wuxuu yidhi taasi saddex iyo toddoba laysku geeyey casharatun waa toban oo kaamilatun dhammaystiran daalika ilahi wuxuu yidhi marka kaas tamatuca banaanaashihiisu waa loo celiyey waxaa kaloo loo celiyey qofkii tamatuca waxyaabaha lagu leeyahayna waa loo celiyey marka daalika kaas liman ayuu u sugnaaday lam yakun ousa ahaanin ahluhu ehelkiisu xaadiri masjid alxaraami masjidilxaraamka mid xaadirhoo degan ousa ahaanin oo xaramka degan oo reer maka aan ahayn labada meelood oon hadda sheegnay oo daalikada loo ismu ishaaraha loo celi karo meel walboo ka mida marka waxaa ka imaanaya axkaam gaar ah haddii ismu ishaaraha loo celiyo la yidhaahdo tamatucu wuxuu u sugnaaday liman lam yakun ahluhu xaadiri lmasjid alxaraam macnuhu wuxuu noqonaa reer maka tamatuca iyaga looma ogola saasuu noqonaa macnuhu haddii la yidhaahdo qofkii tamatuca waxyaabahaas laga rabo oo hadyiga iyo hadduu waayo tobanka maalmood soonkooda uu saddex xajka ku soomayo toddobana markuu laabto uu soomaana haddii loo celiyana waxaa laga wadaa qofkii tamatucoo reer maka ah tamatuc waa u bannaan yahay reer maka iyo dadka xaramka degan laakiin hadday tamatucaan oo sifadaas ay ku xajiyaan ayaga laguma leh hadyigaas laguma leh ayaga iyo saddex tobankaas maalmood soonkooda laguma leh hadday hadyiga bixi waayaan oo neefkii gowrici waayaan laguma leh labada waa la yidhi daalika kaasi liman ayuu u sugnaada lam yakun ousa ahanin ahluhu ehelkiisa iyo reerkiisu xaadiri lmasjid alxaraami masjidka masjid alxaraamka mid degan wattaqu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu ogaadana ana allaha alle shadiidu lciqaabi mid ciqaabtiisu ay daran tahay inuu yahay ogaada oo xajkiina waxyaabaha munkaraadka iyo waxyaabaha laydinka reebay ka ilaaliya darsigununa maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaanahu watacaala calaa waclam billahi atawfiiq